muddo dheer waxaan ka sheeganaynay in dhexdeenna iyo deegaankeenna iyo dhulkeenna lagu xabaalay sunta nukliyarka iyo waxyaabo kale oo saamayn u leh caafimaadka dadweynaha arrintaa iyada annagu waan ka sheekaysannay baarlamaankaan geynay jawaabbay dowladdu bixisay waynoo cuntami weyday waan ka doodnay kadib dowladdu waxay go'aansatay guddi in ay u saarto arrintaa baaritaan ku samee markii ugu horraysay muddo soddon sano ka badan yaa waxaan fursad u haysanaa inaan ogaano xaqiiqda dhabta ah ee ku saabsan waxa aan annagu ilmaha ku soo ababinna ee intaas annaga naloo soo sheegayay qaarkayagana aan goobjoog u ahayn markii ay dhacaysay ee ku saabsan suntaas iyo haraaga nukliyarka ee la sheegay deegaanadeenna meelo ka mid ah in lagu xabaalay gaarisaa lagu xabaalay wajaar baa lagu xabaalay marsabit iyo mooyaalaa lagu xabaalay qaybay siolo ka mid ah lagu xabaalay guddigana intaasoo meel wuu maraya haddii uu jiro qof ka shaqayn jiray kenya oil service combanygii la dhihi jiray ee baabuurta intuu si kolonyo ah halkan isu daba taxo annagu waan xasuusannaaye inteenna badan waan xasuusannaaye la sheegi jiray inay meelahan wax ku xabaaleen intii u shaqayn jirtay inta xog hayso mar alle iyo markuu guddiga yimaado ha la soo baxo dhabtana ha la taabsiiyo qof walba intuu og yahay ha sheego dhallinyarteenna waxaan rabaa inay arrintaa iyada research ka sameeyaan guddigaa la kulmaan annagana annagoo la soconnaan imaan doonnaa guddigaas inta xasuusata meelihii wax lagu xabaalayna bannaanka ha iskeenaan wax cabsiha ma jirto arrintaa iyada ah aan gaarno salkeeda oo marka ugu horraysay fursad baan haysannaaye aan ka faa'iidaysanno si xaqiiqda dhabtaa loo ogaado arrintaasaan idin farayaa waanan idiin soo sheegi doonnaa xilliga uu guddigaasi imaan doono dhargaaris asalaamu calaykum khayr badan baa idin rajeynaya